hal abuur cusub oo ay hindiseen dhallinyarada dhigata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda caalamiga ee soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay magaalada muqdisho tartanka hal abuurka ganacsi ee ardayda jaamacadda s i u ayaa waxaa sanadkani kasoo qeybgalay koow iyo toban kooxood waxaana ku guuleysatay oo maalgelin loo sameeyey saddex kooxood oo kale ah shirkadda caanaha wadani oo ku guuleysatay kaalinta koowaad waxaana la guddoonsiiyey abaalmarin maaliyadeed oo dhan afar kun oo doolar kooxda shirkadda alaabaha guryaha iyo qurxinta ee nado oo ku guuleysatay kaalinta labaad waxaana la guddoonsiiyey abaalmarin maaliyadeed oo dhan saddex kun oo doolar halka kooxda bandhiga dhiigga ee baahitiri ku guuleystay kaalinta saddexaad la guddoonsiiyey abaalmarin maaliyadeed oo dhan laba kun oo doolar guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda caalamiga ee soomaaliya ee dhinaca cilmi baarista shaafici deeriye cabdi ayaa sheegay in markasta ay garab taagan yihiin dhallinyarada la yimid hal abuurka ganacsi marka mar walba waa inuu jira jain lagu soo gaarayo ama iska hor inuu jiro waxaan rabaa marka inaan la hadlo ardada tartamayaasha ah ee fadhiya oo soo bandhigay shalay iyo maantaba koo iyo toban hal abuur ama koo iyo toban fikradood oo kala duwan oo mid walba midda kale ay ka gedisan tahay tir ahaanna ay ardadu isugu jiraan ilaa iyo soddon iyo saddex arday ardada ku qoran meesha iyo sidoo ardadaas tartamaysana waxaa jiray isla reeb horey soo mareen oo programka ugu badnaa qaybo kala duwanaa soo tartamay intaasaa laga soo reeba macnaha markii oo lasoo tartartamay waxaa dhacaysa marka koo iyo toban fikradood tabardarrada jirta iyo xaaladaha dhaqaaleha jira la yiri waxaa la baramoodgaraynaa saddex koo iyo toban saddex haddii laga jira maxaa haraya sideedaa haraysa marka qof walbo hadda meesha fadhiya waxaan dareemaa dee nabaraa ku taagan moogtaa markii isbitaal intaa tagto baaritaan lagu diro lagu shaybaarka hawsha ay jirtaa xadci doonaa file waxaa la mida dee ardada tartantay ee meesha fadhisan jirtada sugaysa guddigu markuu istaagay waa hubaa qof walba ahay farxad iyo naxdin waxba isku jiro qofka hadduu guulaystana mararka qaar waxay ku noqotaa ayada lafteeda naxdin noqota hadduu guuldaraystana dee way dhacdaa kaalinta koowaad waxaa galay wadani milk product
qaar ka mida dhallinyarada loo sameeyey maalgelinta ganacsi ayaa ka mahad celiyey bismillaahi raxmaan araxiim magacaygu waa cabdulaahi cali cumar marka u horeysa waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala na garansiiyey na gaarsiiyey guushan marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa jaamacaddeena s i u oo dadaal dheer iyo juhdi dheer inagu bixisay inaan halkaanu soo gaarno
ka socday kambaniga anada kambani runtii aad ugu faraxsanaan aan kasoo qayb galo ama sanadkan ka mid noqdo barnaamijka samborsiamka jaamacadda s i u ay qabanayso runtii barnaamijka wuxuu ahaa barnaamij aan muddo kasoo shaqeynayo dalka wax badan u taraayo waana dhanka farnijarka iyo decorationka oo fursado badan iyo dayac badan oo ka jiro dhanka magaalada waxaana u asaasay waxay tahay inuu arrintaas wax weyn ah ugu qabto muddo dheer kadib maanta tartan iyo tababar kadib maanta waa guulaystay kaalinta labaad inaan galana ku faraxsanahay baahiyaha jira awgood maadaama annagu nahay arday barata fildiga caafimaadka aan ognahay baahiyaha ka jira ee loo qabo dhiigga waxaa nagu dhigatay fikrad ah inaan aasaasno barnaamijkaas barnaamijkaas marka hadda ma jiro laakiin aasaasitaankiisa iyo qorsheyntiisaan ku jirnaa waana meeshai u horeyso xarunta jaamacaddan waxaan aad uga mahad celinaya maadaama ay noo siisay jaanis noo siisay inaan fikraddeena soo bandhigno aan ku soo bandhigno baahida loo qabo dhiig la-aan ay u qabto bulshadeena oo aan rajaynaynaa maanta meelo badan oo ka qurux badan inaan kaga sii guulaysano sanad kasta ardayda soomaaliyeed ee ka qalinjibisa jaamacadaha dalka ayaa soo bandhigo hal abuuro cusub kuwaasoo inta badan laga faa'iidaysan maadaama dalkeenu uu kasoo kabanayo colaado sokeeye islamarkaana ay burbureen warshadihii iyo goobihii kale ee lagu horumarin lahaa hal abuurka dhallinyarada